galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal waa galab sabtiga bisha agost ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatankana waa toddoba iyo labaatan waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena viowe somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a qaramada midoobay oo saadaalinaysa roob la'aan xaaladda uga sii dara gobolka geeska afrika sannadkii afraad ee isxigxiga
gaajada iyo nafaqa darrada waa kuwo marba marka ka dambaysa sii kordhaya dhulka ay abaartu ka jirto soomaaliya gaar ahaan buu yidhi waxay khatar ugu jirtaa in xaaladdu ay macluul buuxda isu beddesho
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaal xooggan oo xalay ka dhacay caasimadda libiya ee tripoli oo weli halkaasi ka socda barnaamijyadii hambaliyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan hadduu eebba yidhaahdo marka hores ku soo dhowaada warkii dunida ruushka ayaa laga yaabaa in uu kordhiyey weerarada ka socda qaybta doniski ee gobolka dombas shantii maalmood ee lasoo dhaafay tallaabadaasi ruushka ayaa la sheegay inuu uga dan leeyahay inuu ku jebiyo ciidamada dalka ukrain kuna fashiliyo weerar rogaal celis ah oo ay ku soo qaadaan ciidamadaasi sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee britain dagaal xoogan ayaa ka dhacay meel u dhow magaalooyinka sivrisk iyo bakhmuud oo ku yaalla waqooyiga magaalada duniski ee ruushku u qabsaday sida wasaaraddu ay sheegtay dowladda ayaa afar boqol oo magangeliyo doon ah ka rartay xero kumeel gaar ah oo ku taalla bannaanka xarunta soo dhoweynta muhaajiriinta ee waqooyiga bari netherland kadib markii warbixinno cambaarayn ah lagu sheegay in goobtaasi oo boqolaal qof lagu seexdo ay ka jirto xaalad ba-an oo caafimaadda leon veldet oo ah afhayeenka hay-adda dib u dejinta dadka magangelya doonka ee dowladda ayaa maanta sheegay in muhaajiriinta xalay saqdi dhexe loo raray meelo kale toddobadan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii koox ka socota kormeerka daryeelka caafimaadka iyo dhallinyarada ay booqdeen dadka ku jira xerada kumeelgaarka ah ee tuulada ter apel waxaana ay sheegeen in ay jirto khatar halis ah oo ay ka dillaaci karaan cudurrada faafa taasi oo ka dhalatay nadaafad darro maalin ka hor boqol iyo konton qof ayaa loo wareejiyey laba goobo ciyaareed oo ku yaala bartamaha magaalada si loo yareeyo xiisadda taasoo keentay in ku dhowaad toddoba boqol oo qof ay seexdaan bannaanka xarunta oo buuxu dhaafiyey toddobaadkan dadka u dooda qaxootiga ayaa xaaladda waxa ay barbar dhigayaan xeryo buux dhaafiyey oo ku yaalla guriga iyo talyaaniga kuwaasuu ah meelaha ugu horreeya oo ay galaan magangeliyo doonka u socda yurub caruur ka badan hal milyan oo da-doodu ay ka yar tahay shan sano ayaa wajahaya nafaqo xumo ba-an oo ka jirta waqooyiga bari ee nigeria sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada kooxda xagjirka ee boko xaraam iyo garabka daacish ee galbeedka afrika ayaa muddo toban sano ah kula dagaalamayay ciidamada ammaanka nigeria waqooyi bari iyaga oo barakiciyey in ka badan laba milyan oo qof boqolaal kalena ay ku dileen sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada ayaa u baahan adduun dhan hal bilyan oo dollar sannadkan si uu gargaar cunto ugu fidiyo in ka badan shan milyan oo qof oo ay ku jiraan haween iyo carruur oo ku nool saddexda gobol ee borno adamawa iyo yope warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay aan ku horeynaya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cimilada ee marka lasoo gaabiya la yidhaahdo w m o ayaa ka digaysa in malaayiin qof oo ku nool geeska afrika ay u eg tahay in xilli roobaadkii afraad ee isku xiga ay wajahayaan roob yari liisa shalain ayaa warbixintan ka soo dirtay geneva maxamed colaal xasan ayaa soo jeedinaya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan xagga cimilada ayaa sheegtay in sanadkii afraad laga baqayo inay sii socdaan abaaraha halakeeyey gobolka geeska afrika habeeno hadashay w m o oo la yidhaahdo clara nulis ayaa warbixin ay hay-addu soo saartay khamiistii lasoo dhaafay ku sheegtay in saadaasha roobaad ee gobolka aysan qurxoonayn taasoo dhiilada ku sii kordhinaysa malaayiin qof oo markii horeba lasii ildaraa abaartii ugu ba'nayd uguna wakhtiga dheerayd muddo afartan sannadood ahna ku dhufata gobolka geeska afrika nulan waxay tiri saadaashu waxay muujinaysaa in sanadkan ay u badan tahay inuu sii ahaado mid roobyar iyo cimilo qallalan inta badan gobolka gaar ahaan meelaha ay abaartu xoogga u saamaysay sida ethoobiya kenya iyo soomaaliya saddexdan waddan ayay hay-adda qaramada midoobay saadaalinaysaa inay heli doonaan roobab aad uga hooseeya roobkii ay caadiyan heli jireen xiliyadan oo kale w m o waxay hoosta ka xariiqday in xilli roobaadyada inta u dhexaysa bilaha oktoobar iyo disembar ay yihiin kuwo boqolkiiba toddobaatan roobka sannadka oo dhan uu do-o gaar ahaan qaybaha uu maro dhulbaraha gobolka geeska afrika meelaha roob la-aanta laga dareemi doono sannadkan waxaa ku jira sida lagu sheegay saadaasha w m o bariga kenya qaybo ka mida eritrea uganda oo dhan iyo dalka tanzaniya bishii lasoo dhaafay hay-adaha gargaarka iyo urur goboleedka igaad ayaa soo saaray digniin ku aadan tirada sii kordhaysa ee dadka gaajada ugu ildaran gobolka geeska afrika afyeen u hadlay hay-adda cuntada adduunka ee marka lasoo gaabiyo layidhahdo w f p thomas firy ayaa qaba in abaartu aysan ahayn wax ku cusub gobolka geeska afrika laakiin waxaa hadda ka dhacaya buu yidhi ay yihiin waxaan horey loo arag firi waxa uu yidhi gaajada iyo nafaqadarrada waa kuwo marba marka ka dambaysa sii kordhaya dhulka ay abaartu ka jirto soomaaliya gaar ahaan buu yidhi waxay khatar ugu jirtaa in xaaladdu ay macluul buuxda isu beddesho wax socdaa waa la wada ogyahay buu yidhi waxay la tahay buu yidhi in cid ilaa iyo hadda xaaladda ugu yeertay macluul inaysan jirin laakiin taasi macnaheedu ma aha inaan lagu dhawaaqi karin bilaha soo socda waa halis jirta oo muuqata buu yidhi hay-adaha qaramada midoobay ayaa qiyaasaya in in ka badan konton milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska afrika ay haysato cunto la-aan agaasimaha hay-adda w m o ee qaramada midoobay u qaabilsan saadaasha iyo la socodka cimilada xafiiskeeda bariga afrika guuleed cartan ayaa ka digaya in gobolka uu qarka u saaran yahay musiibo bani'aadnimo oo nooceeda aan horey loo arag
mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayey maxamed colaad xasan oo ay soo dirtay liisa shrein halkaad weli nagala socotaanna waa washington haatana libiya dagaal xoogan oo xalay ka dhacay magaalada tripoli xarunta dalka libiya ayaa lagu soo warramayaa in weli halkaas uu ka socdo iyadoo kooxaha isku soo horjeeda ay rasaas iyo madaafiicba isdhaafsanayaan dhowr qarax oo waaweyn ayaa saaka aroortii laga maqlayay magaalada taas oo cabsi weyn ku abuurtay dadka shacabka ah dagaalka ayaa ka bilowda bartamaha triboli habeenkii xalay markii mid ka mida kooxaha hubaysan ee magaalada ugu awoodda badan ay weerartay xoogag ka soo horjeeda waryaheena v o a ee uga soo warrama waqooyiga afrika iyo bariga dhexe xuseen sahnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray qaahira
iska hor imaadyada u dhexeeya kooxaha hubaysan ee dalka liibiya ayaa weli ka socda magaalada triboli qaar ka mid ah waddooyinka caasimadda liibiya sida ay sheegayaan warbaahinta waddankaasi dagaalka ayaa ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada triboli kaasoo u dhexeeya kooxo hubaysan oo isku adeegsanaya hubka culus iyo midka fududa dirirtan ayaa bilaabatay iyadoo labada dowladood ee iska soo horjeeda ee dalka liibiya ay mar kale isku hayaan awoodda dalka saliidda qaniga ku ah ee liibiya rasaas iyo qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlayaa waddooyinka magaalada triboli sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a f b taasoo baqdin badan ku abuurtay dadka rayidka ee degan macaasimadda xiisadda ayaa u dhexaysa kooxaha taageersan xukuumadda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada triboli ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdulxamiid tabiiba iyo taageerayaasha dowladda cusub ee uu hogaamiyo wasiirkii hore arrimaha gudaha fatxi baashaqa sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ee dalka liibiya labada kooxood oo hubaysan oo saameyn weyn ku leh gudaha ayaa isku hor fadhiya magaalada triboli halkaasoo uu sii xumaanayo kala qaybsanaanta maleeshiyada hubaysan ee dhinacyada iska soo horjeeda ee siyaasadda fatxi baashaqa waxaa magacaabay bishii februari ee sanadkani baarlamaanka lasoo doortay kaasoo fadhigiisu yahay magaalada tubruqa laakiin tan iyo markaasi waxa uu awoodi waayey inuu awooddiisa ku soo rogo magaalada triboli iskahor imaadyada ayaa bilowday ka gadaal markii ra-iisul wasaaraha la doortay dhowaan uu ku dhawaaqay inuu dagaal qaadayo si uu ula wareego awoodda dalka toddobaadkii hore ayuu ra-iisul wasaare baashaqa ugu baaqay shacabka reer liibiya in ay ka hor yimaadaan waxa uu ugu yeeray nidaamka sharci darada ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdulxamiid tabiiba baashaqa waxaa taageera xoogaga milatariga oo fadhigeedu uu yahay bariga dalka liibiya ee uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar kaasoo weerar aan lagu guulaysan ku qaaday caasimadda inta u dhexaysay ra-iisul wasaare cabdulxamiid dabiiba oo diidan inuu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha baarlamaanka uu doortay ayaa la magacaabay sanadkii hore kaasoo qayb ka ahaa geedisocodka nabadeed oo qaramada midoobe ay taageerto si loo soo afjaro rabshadaha ka socda dalka in ka badan toban sano qaramada midoobey ayaa salaasadii ku dhawaaqday walaac qoto dheer oo ku saabsan xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa ciidamada liibiya ee iska soo horjeeda iyadoo ku baaqday in la qaado tallaabooyin deg deg ah oo lagu qaboojinayo xaaladda bishii hore iska hor imaadyadii ugu dhimashada badnaa ee u dhexeeyey kooxaha iska soo horjeeda ee magaalada triboli tan iyo sannaddii labada kun iyo labaatanka ayaa waxaa ku geeriyooday lix iyo toban qof oo rayid u badana xuseen saxnuuni v o a kahira
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed bursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan mar kale ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa in dagaal buuxa ay dowladdiisa la gelayso maleeshiyada kooxda al-shabaab shacabkana ay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah kooxda isagoo jeediyey hadalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho islamarkaana ay ku dileen in ka badan labaatan ruux ayuu sheegay inay ka go-an tahay in la wiiqo awoodda kooxda shabaab dadka soomaaliyeed oo walaalayaal markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu cirib tiraayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro ma laha dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray dadka soomaaliyeedow argagixisadu dagaal kulama jirto dowlad danna kama laha waxaa mabda u ah cabsigelinta bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabataynta abriyada gargaarka u baahan waxaa la yidhi meyd maxaa u dambeeyey kaas lasii sido dadkii hoteelka xayaad joogay maxay bi'iyeen boqolaalkii birmageydada ahaa ee afar iyo tobankii oktoobar soobe lagu xasuuqay ma ciidan dowladeed ayay ahaayeen dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weyse u dhowreyd oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan sow ma ahayn inaad dhibaatada argagixisada idinku hayso quuska taagantihiin waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroordiiqda joogtada ah waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah dowladdeenna ciidankeenna iyo shacabkeennuba isdhiibi maayaan ilaa laga helayo dal soomaaliyeed argagixisada ka caagan sida aan sheegay bilowgii horeba dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go-an in colaada gaamurtay ee argagixisada al-shabaab lasoo gabagabeeyo
haddaba ballanqaadka madaxweynaha ee la dagaalanka al-shabaab muxuu kaga duwan yahay kuwii madaxdii hore ay u samayn jireen bilowgii muddaxileedkooda ayaa weydiiyey taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan tuur yare oo ku sugan magaalada muqdisho
madaxweynuhu ballanqaadka uu hadda uu sameeyey teeramkan uga duwan yahayan isleeyahay ballanqaadyadii hore dhowr arrin oo dee qaybna aan xoogaa loo ahay waa marka koowaade madaxweynuhu nin wuxuu ahaa dalkan civil societygiisa ka mid a oo dalkan xogogaal u ah oo macalimiintii dugsiyada iyo jaamacadaha ka aasaasa ka mid a xogogaalnimadaasu khibrad bay ahayd madaxweyneu noqday khibrad buu uu kororsaday bannaankuu joogayoo wixii u saxnaa iyo wixii ukhaldama u khaldanaa ayuu qiimeyn bannaanka ka samaynayay waxbaa uu kordhay maantuu taladii haddana kusoo noqdou madaxtooyadii joogo dalkii rangaraynayo waxaan isleeyahay intaasoo marxaladood khibradihii uu kororsaday ayuu horta ayay ku salaysan tahay dhawaaqan oo oo hadda taagan uu ku dhawaaqay waa khibradahaas iyo xog ogaalnimadaas ayuu horta salka ku hayaa waana uga duwan yahay kii hore waxaa laga yaabaa taaramkii hore inuu maaragtaa maanta uga xog ogaalsan yahay ugana waa ay aragsan yahay qodobka labaadna waxaan intaan intaan ogahay madaxweynuhu aragti ahaan wuxuu qabaa dalka kan inaan horumar dhaqaale iyo horumar bulsho iyo horumar siyaasadeed uusan ka dhici karin ilaa amnigiisa la sugo oo argagixisada dalka qaybaha ay ku harsan yihiin sida tooska iyo sida dadban qaybaha ay ugu jiraanba ilaa gacantooda laga bixiyo inaan wax horumara la samay karin ayaa ka dhacdhacday kana dhacdhacsan sidaan ogahay go-aankan ah uunuu ku dhawaaqo isagoon xafiiska maalmo joogin amba isbuucyo joogin inuu dagaal baahsan ku dhawaaqo marka qanaacadaas uu qabo oo ayay ka turjumaysaa taana waa qodobka labaad waxaa laga yaabaa marka uu imaanayay to alifkii shalay inay prioritisku amnigu ugu jira laakiin prioritis badan ay ag yiileen laakiin maanta hortabinta koowaad bay u tahay asigoo aaminsan inaan horumar dhaqaale iyo horumar bulsho iyo horumar siyaasadeed iyo mid diblomaasiyeed iyo mid maalgashi oo dalkan lagu sameeyaba intaba aysan suuragelin qodobka saddexaad waan isleeyahay waa ugu duwan tahay waxaa weeye sida xukuumadda u dhisay waxaad dareemaysaa inuu dagaal cusub oo nimankii lala galo oo dhismaha xukuumadda uu ka muuqdo oo dagaal fikri ah fikri fikri ah oo maxaan dadka weliba dagaalkaas galaaya ay yihiin dadka shalay aasaasa ayaga madaxdoodii shala aasaasta qayb kamid a golihii wasiirada lagu soo diray say dagaal fikri ah oo maxaanku idhaahdaa xagga diinta maadaama ummadda ay kasoo galeen nin dhihi kara shalana anigaa maaragta oo xoggaal u ahaa waxaad ku aasaasanteen waxaad haysaan waxba ma ahan kasoo noqda dowladdiibaan anaa shala odagiinii ahay anoo odagiinii ahaan dowladina maanta ka tirsanahay soo noqda qof dhihi kara noocaas in golihii wasiirada lagu soo daro dagaal cusub oo noocaasa oo dagaal fikri ah oo dagaal afkaar diineed lg lagala dagaalamayana waa waa waxaan isleeyahay khibrad cusub oo soo korto weeye marka in si buuxda loola dagaalamo al-shabaab maxay oo ka dhigan tahay shacabka soomaaliyeed waa mahadsantaha shacabka soomaaliyeed in si buuxda al-shabaab loola dagaalamo waxay uga dhigan tahay inuu xoroobo waxaa ku habsaday gumaysi nuuci ugu xumaa oo dhankii diinta ka soo galay oo aabihii iyo wiilkiisii ay kala cabsanayaan oo hooyadii iyo gabadheedii ay kala cabsanayaan oo wiilii adeerkii ay kala cabsanayaan waddankoodiina sidaa lagu haysto ajnabi la keenay hantidoodii la dhacayo dhallinyaradoodii dabka la saarayo sumcaddoodii adduunka ay ku lahaayeen lagu cayaarayo dalkoodii lala wareegayo waxay uga dhigan tahay jiritaankoodii oo dib usoo noqda waxay uga dhigan tahay dalkoodiiba badbaada waxay uga dhigan tahay diintoodiiba badbaada kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan tuur yare oo qadka telefoonka iigu warramayey isagoo ku sugan magaalada muqdisho dhinaca kale guddiga ganacsatada ee dhexdhexaadinayey xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa toddobaadkan soo saaray qodobo kama dambays ah oo ku aadan sidii looga gudbi lahaa muranka dhinaca doorashada ee labada dhinac u dhexeeya guddiga ayaa go-aamiyey in mar keliya la wada qabto doorashada madaxweynaha iyo furista xisbiyada qodobkaas oo ahaa kan ugu weyn ee khilaafka uu ku salaysnaa cabdirashiid ducaale dahabshiil oo ka mid ahaa guddiga ayaa akhriyey qodobadii ay soo saareen
qodobka koowaad in la dedejiyo sida ugu dhakhsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in laysku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oynu si guula inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunka o dhanna inagu ammaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna wadanka wixii aynu u baahna aynu gelinay markaa isku sidkanadu waxay naga yaraynaysaa kharashaadkaas doorashooyinkiina way inoo koobmayaan halkaynu shantii sano qabsanayno saddex doorasho ama wax ka sii badan inaynu qabsanno laba doorasho ku soo ururino ayaa fikraddan aanu keennay aan u aragnay dalka iyo ummaddaba dan u tahay
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee washington haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan
wacana wanaagsan nah dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkanna dhambaalka aan ku bilaabayno barnaamijka hambalyada waxa uu naga soo gaaray sayid axmed cumar caraaye sidow iyo beello cumar caraaye maxamed cumar caraaye mukhtaar maxamed caraaye iyo ruqiyo maxamed caraaye iyo beella liibaan cumar caraaye iyo sihaam sidow caraaye saadiq siidow caraaye iyo dhammaan reer caraaye afrax cumar cismaan jimcaale iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer xasan dhegaweyne waxa ay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan injineer cabdulqaadir liibaan cumar caraaye iyo doctoresa xaawo cali xasan dhegaweyne oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo jimcihii lasoo dhaafay oo ay bisha agoosna ahayd sagaal iyo toban sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa xaggiina baa la yiri caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daadure waa tahay rooskaasi ka dhacay magaalada muqdisho ee dhex maray cabdulqaadir liibaan iyo doctorese xaawo xasan waa xaawo cali xasan waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabanah lagu kala helo wiil icaano gabar icaanana waan ugu ducaynaynaa aamin dhambaalkan waxaa unoga yimid deeqa axmed xasan iyo xamdi axmed xasan iyo nafiise axmed xasan faysal axmed xasan ilyaas macalin maxamed iyo saleebaan macalin maxamed deeqa cabdiqaadir axmed maxamed abuukar macda iyo maxamed cabdixakiin bunka cabdisalaan cali mataan ee cibaado mataan maalin iyo leylo cali baafe iyo xasan cali baafe aadan sheekh daahir iyo cabdishakuur cali axmed iyo axmed nuuridiin axmed waxayna dhammaantood taaniid u dirayaan cabdirasaaq cali daahir iyo dhaktar hani axmed xasan oo meherkooda iyo arooskooduba ay ka dhaceen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay inkastoo ay haweenkiyo rabku haatan siman yihiin kasto ay haweenkiyo rago haatan haddana wayishundogno waskahidadaada halagayga dumarkuyo haddana wayishundogno waskahidadaada halagayga dumarkuyo adigoon halkii marine jilkii aad baratay adigoon halkii marine jilkii aad baratay hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine adigiyonkaluga wasakaad noqota adigiyo hankaaguga wasakaad noqota danta lama huraan danta lama huraanka danta lama huraanka hareeraha gabadhe soo haabo hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa adhow caashaqe hooyo dhan hooyo dhan hooyo
Thank you.
qalmoos ka da'ayo sidahe gaxoobiyo waa qalmoos ka da'ayo keentay horimad dhaba ama hiriyo laay katay bad leedahay keentay horimad dhaba ama hiriyo laay katay bad leedahay
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray cabdixakiin maxamed macalin iyo muhaab dayib aadan iyo awowe dayib aadan cali iyo tamiima mawlid xuseen cabdishakuur dayib aadan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aamiya jaaluud ibraahim cabdiwahaab dayib aadan iyo cabdikhafaar dayib aadan maymuuna dayib aadan saygaday caruurtooda iyo zakariya dayib aadan iyo shuwarow cabdishakuur dayib iyo maxamed cabdishakuur dayib iyo xafiifa buuhaal aadan waxayna dhammaantood u hambalyaynayaan maxamed xasan maxamed iyo maymuuna dayib aadan oo ay gabadh u dhalatay loo bixiyey xaniifa maxamed xasan waxaana ay leeyihiin xaniifa soo barbaar noqotii waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta aamin ayaan leenahay dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray deeqa axmed xasan iyo xamdi axmed xasan iyo nafise axmed xasan faysal axmed xasan ilyaas macalin maxamed salebaan macalin maxamed deeqa cabdulqaadir axmed iyo maxamed abuukar ma'da iyo maxamed cabdixakiim bunka halkaan saaxiibaha ku jira iyo cabdisalaan cali mataan daacad dhammaantiin saaxiib yaal waa idin salaamaya iyo sidoo kale eedo cibaado mataan maalin iyo leylo cali baafe iyo xasan cali baafe iyo aadam sheekh daahir iyo cabdishakuur cali axmed iyo axmed nuuraddiin axmed dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxa ay taaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan doctor hani axmed xasan iyo cabdirasaaq cali daahir oo sideed iyo tobankii bishii sideedaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan meherkooda iyo arooskooda oo wada socda uu ka dhacay samar hotel magaalada muqdisho ku yaala waxay leeyihiin arooskii loo aayo owlaad baariyana lagu kala helo annagun waxaanu leenahay aamiin heesta labaad aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa jacaylkii dhabta ahaa iyo codkii kasi aadan dabaalkan wuxuu nooga yimid nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo ruweyde xasan daahir iyo raxmo ruun xasan daahir cabdulaahi xasan daahir xasan isaaq ibraahim cabdiraxmaan maxamed khaalid xasan baruke iyo ibraahim shaahiyow iyo cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim salmo maxamed cabdulaahi cabdiweli faarax barre suleymaan sheekh xasan injineerka iyo hooyo faadumo salaad aabe xasan daahir waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan suleymaan xasan baruuke iyo nuurto daahir ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaas oo loo bixiyey shaam suleymaan xasan waxay leeyihiin allah ka dhigootiisa u weynaatay aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo deeqo maxamed iyo liibaan axmed baaruud iyo kifaax axmed baaruud iyo cabdiraxmaan axmed baaruud nimcaan axmed baaruud iyo samaale bare maxamed ayaan bare maxamed cawo bare maxamed xamdah ibraahim cumar iyo naciimah dayib cabdulaahi iyo leylah dayib cabdulaahi iyo aasiya omar cabdi iyo hoodo yuusuf iimaan iyo xamdah cumar cismaan shaadiye axmed cali iyo suqra cabdiraxmaan iyo naciimah ibraahim cumar iyo farxiyo ibraahim cumar iyo dhambaalku waa laga buuxaa qadan cabdi cabdulaahi iyo suhayba faysal qaydiid waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska xamse maxamed cabdi iyo shaadiye axmed baaruud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa saddex iyo labaatankii bisha sideedaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo annagu waxaanu leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee aanu idiin haynana waa heesta halkudhageedu yahay beerqaad sahre axmed iyo maxamed axmed dhabar low codadkooda
hadduu beer ku qaybsamo barban adi ku sila wadnahayga bidixdan aqoonku bedelila kagala waan la bixila wadnahayga bidixdan aqoonku bedelila kagala waan la bixila kalama bakhayleel naftan laba bahood noqon barkagan ku siila iyo hadaqaqaysa bisinkaan ku darila bedankaga faatoxo ooban uga dhigila aada inaad ku barida
indhahayga balkii buluudan ku dhigla sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelila bacda dhagaha maqalkan xubka kugu barila indhahayga balkii buduudan ku dhigla sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelila bacda dhagaha maqalkan xubka kugu barila waxaan beeri lahaa ubaa soo bixiyey caashaqo habenkii bogaygan igu bariyey kuwo dhanla waxaan beeri lahaa ubaa soo bixiyey caashaqo habenkii bogaygan igu bariyey kuwo dhanla kolkan soo baraaruga bishaaraan ku siila bidhantada haragaan bilkhayr ugu ducaynla kolkan soo baraaruga bishaaraan ku siila bidhantada haragaan bilkhayr ugu ducaynla ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo warqadinaad ku arto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo warqadinaad ku arto aakhirana bishariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida
ku bagabagaeeyaan aku luli lahaa balag bilakaya sidiisaan ku daawan laha bili baryarada oloshaan biyo sifu odhan laa ku bagabagaeeyaan aku luli lahaa balag bilakaya sidiisaan ku daawan laha bili baryarada oloshaan biyo sifu odhan laa sida bogadhay waan kugu bogsoonla had iyo jeer baridada kalamaha aanan baydhe sida bogadhay waan kugu bogsoon laa had iyo jeer baridada kalamaha aanan baydhe iyo hadda dhabaysana bisinka aan ku darina beedankaaga kaataxo boodban uga dhigila iyo hadda dhabaysana bisinka aan ku darina beedankaaga kaataxo boodban uga dhigila
dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdi carlos iyo hooyo ammaal guuleed hana jaamac hana jaamac eedo sacda cabdi iyo caruurteeda iyo samiira iyo caruurteeda sakariya cabdi safa cabdi sumaya cabdi iyo xamse iyo caruurtooda iyo habaryar hibaaq maxamed iyo caruurteeda habaryar safiye maxamed iyo xaajigeeda iyo caruurtooda cadar xasan faadumo nuur sidoo kale asxaab kaloo fara badan baa liiroan lasoo koobi karin oo ay ku jiraan adeero jimcaale iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdi xaashi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer fu-aad cabdi iyo sidoo kale cabdixaafid cawil ismaaciil iyo dhammaan reer cawil ismaaciil khasaali dadkani oo kala jooga london norway maraykanka imaaraadka iyo hargeysa iyo meelo kale oo badan oo daafaha adduunka ka mid ah waxa iyagoo isku duuban ay tahaniyad iyo bogaadin gaarsiinayaan arooska xamse maxamed cabdi iyo shaadiye axmed baaruud oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa saddex iyo labaatankii bisha sideedaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo dhabaal waxa uu naga soo gaaray cali aadan xasan iyo cabdiqaadir ibraahim buulle iyo sheekh madkuus macalin doctor yuusuf maxamed idriis morgon cabdi macalin ibraahim iyo harey raage xasan iyo caruurteeda farxiyo geedow ibraahim iyo caruurteeda cali xasan macalin ishow malaaq maxamed xasan barrow mustaf xaaji cabdi injineer isaaq deerow cali iyo nabadoon isaaq cali cabdi aadan xerow mahaday dhammaan waxa ay kala joogaan kenya south africa maraykanka soomaaliya waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad u diraan nabadoon ibraahim aadan xasan iyo xaawo macalin cabdi oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada baydhabo ay leeyihiin arooskiina aamin annagana waxaan idin leenahay arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo eebanaheeda kala siiyo owlaad keyr qabta dhambaal kalena waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cabdi xaashi oo jooga jabuuti iyo sidoo kale ayaan leh aadan shariif cali xaashi iyo maxamuud aadan shariif cali xaashi iyo muxyadiin busuri shariif axmed iyo aadan bashiir shariif axmed iyo mukhtaar bashiir shariif cumar iyo axmed hire bashiir shariif cumar iyo cabdiweli shariif cashir iyo cabdulaahi shariif cashir iyo cabdikhadar shariif daahir iyo maxamed guurdan shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed fuure iyo maxamuud shariif maxamed fuure iyo cabdulaahi shariif maxamed sharmaarke shariif cabdulaahi iyo asxaab kaloo fara badan aan lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mahdi shariif maxamed fuure iyo aasiye shariif maxamuud arooskoodu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan harleed baa layidhi waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ee waara ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa ean dhegeystayaashan u soo qabanayno waa hees ka mid heesihii qaraamiga codkii maxamed suleymaan iyada ayaana ugu dambaysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wadaad igu reeb galwadaad igu reeb berigbeerkayhigay ku taal sidii buugey beerkaygay ku taal sidii buugey
فهل ماري بير كما هاي جواي فهل ماري بير
hestaasi qaraamiga waxaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa washington idaacaddeenana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaaye ilaa iyo galab wanaagsan
ee sahraabka aqudmu